nolosha aadamaha ayaa waxaa si weyn saameyn ugu yeelatay horumarka farsamada casriga iyo internetka daraasad cusub oo la sameeyey ayaa ka hadashay in meelaha teknolojiyadda casriga ah ay sida weyn u saamaysay oo markaasi dhanka wanaagsanaysan ahayn ay tahay wadamada soo koraya haddaba sidee dad sidee dadka soomaalidu ay teknolojiyadda noloshooda ugu lamaan tahay ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin umuurtaas ka hadlaysa inoo soo diyaariya islamarkaana aynu ku eegaynaa daraasad uu dhowaan sameeyey xarunta b research center ayaa lagu sheegay sida internetku nolosha aadamaha saamaynta ugu leeyahay daraasadan oo laga sameeyey dalal badan oo caalamka ah ayaa dadka ku nool waddamada soo koraya waxay muujiyeen warwar aad u weyn oo la xidhiidha saamaynta aan wanaagsanayn ee teknolojiyadda casriga ah ee ay ku leedahay noloshooda taas oo labiyo lixdan boqolkiiba lagu qiyaasay dadka warwarkaas muujiyey hase ahaatee dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha ayaa daraasadani muujisay inay ka faa'iideen saamaynta ay farsamada casriga ahi ku yeelatay nolosheenna waxaa laga dareemi karaa habnololeedka bulshada soomaalida ah waxaana dad badan oo ku nool magaalooyinka laga yaaba qof kasti inuu isticmaalo telefoonka gacanta taas oo si weyn saamayn ugu leh nolol maalmeedkiisa cabdirashiid maxamed aadan oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ahi wuxuu ku nool yahay magaalada hargeysa waxaan weydiiyey inay suuragal tahay in uu telefoonkiisa gacanta ka maarmi karo maalin keli ah jawaabtu waa maya waxaan na filayaa oo huba dad fara badan oo ila midi inay jiraan taasi waxay ina tusaysaa sida aaladaha casriga ahi ay nolosheenna raadka ugu reebeen si taas la mid ah ayaan weydiiyey nasra sheekh cabdiraxmaan oo ku nool dalka sweden waxaa dhici kara haddii telefoonkeeda gacanta laga qaado
wallahi taasi waa sheeko adag xoog bay u adag tahay las telefonkayga haddii layga qaado ma noolaan karay ka dhigantay hadda oo waayo subaxii markan toosoo kale kow waa inaan indhaha anoo isku hay aan telefoonka soo qaada aan saa u furaan eega ugu yaraan saacad ka eego amba sii yara dhexgal haddaan doono intaan soddonka minidaan si fiican indhaha u kala qaadayo waan sii yara dhexgal taa waxay ka dhigan tahay inaanan ka maarmi karin waxaad moodaa in nolosha dad badan oo ku nool magaalooyinka gaar ahaan dhalinyarada ay saamayntaasi kusii kordhayso xataa waxay beddeshay habkii ay uga fikeri jireen marka ay guri cusub yegleelayaan waa tan mar kale nasre sheekh cabdiraxmaan hadda waxaa jirta inan iyo inan isdhukaansada oo kale oo inantu inanku gobol buu ka yimid magaalo kaluu ka yimid annago caasimadan degan isla inantuna halkaa tareenka sheekadaas ka dhacday aan waan saaranahay just inanta waan isweji naqaanay un inankii wuu yimid laakiin intaaba way sheegeysanayeeno ismay arag maog tahay inankii inantii way ishor fadhiyaan isdee si fiicanna iskuma garanayaan deetana inantii telefoon bay kufoorartaa uma jeeda inankii markaa inankii s m s bu u diray markaa inantii wuxuu ku yidhi maanta maxaad ugu jeclaanay waxay ku tiri waan sugi kara laha intaan kulmayna wuxuu kuri ka warhan wejiga hortaada fadhiyo wallahi bilahi calashaan inantii saasay wejigii wadaagtay inankii waa kursiga kasoo horjeedu fadhiyaa marka dadka subaxii waxaad arkaysaa subaxiiyo kale marka kala hayse amba shaqooyinka laga tegayo amba iskuullada tegayo qofna qof ma arkayo tareen baad soo karsa qof kasta telefoonkiisa ku foorara isticmaalka baraha bulshadu waxay nolosha ku keeneen in qoys cusubi uu abuurmo iyada oo lamaanuhu aanay is arkin lagana yaabo inay kala tagaan iyaga oo aan is arkin intay isguursadeen baa qaar iyagoona aan is arag ay kala tegeen dee iminka inantii haddii la islaa dib u guurso waa inan lawaa inan la guursaday oo la furay bay ka dhigan tahay haye haye de ha de inantii kole aduu meher ku dhacay waa naag dee la guursadoo la furay ka dhigan tahay hadda lamaba aragba marka walaalo walaahi saameyn badan buu ku yeelanaya guryaha badan ee dumayaana saasu saameyn badan buu ku yeelanaya heerka ay marayso saamaynta aaladaha casriga ah ay ku yeesheen nolosheenna waxaad arki kartaa isbedelada degdega ah ee ku yimaada suuqa ganacsiga cabdirashiid maxamed aadan ayaa arrintaas inoo sharxaya
haddaan tusaale kusoo qaado dee dukaankaaga adigoo xalay kaga seexday iyadoo macaashadu ay meel marayso heer marayso ayaad berrita soo kacaysaa dabeedna waxaad gelaysaa internetka waxaad ogaanaysaa ama laguu sheegayaa in suuq ku yaal new york ama uu ku yaala germany caasimadiisa barlin in dollarkii oo kor uga kacay ama lacag maaliyadii ay koru dhaqaalihii u kor u kacay markaba saameyn bay ku yeelanaysaa noloshaadii iyo sidaad wax u iibinaysay waa inaad ku tala gashaa berrito adigoo shalay adiga oo wax laga yaaba khasaare ay ku sugnayd meheradaadu ayay berita faa'iido badan keenaysa waa gartay waxaad moodaa in faa'iidooyin badan laga helay isticmaalka aaladaha casriga ah iyo adeegga internetka waxaana xilligan soo baxay macallin guud oo laga yaabo in arday badani ay waxbaadhis u raadsadaan taas oo ay ku kaydsan yihiin aqoonta ku jirta baraha kala duwan ee dhinaca internetka haddaba sidee loo yarayn karaa ku tiirsanaanta aaladaha casriga ah waa kan mar kale cabdirashiid jeeni waxa weeye technologygu waxa weeye shay ee dee sidaa u yimi u tegi karaa ee maaha shay nolosha bini aadamka in si toosa loogu wada xidho oo bini aadamku ay shaqayn kari waayaan noolaan kari waayaan haddii aan technology jirin sida ay hadda u eg tahay ee ay noqoto mid nolosha bini aadamka saamaynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh khubaro kala duwan oo si dhow ula socda dhammaan arrimahan waxay su'aal gelinayaan sida ay u ekaan karto mustaqbalka aadamuhu haddiiba xawaarahan wax waliba ay ku sii socdaan waa tahay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay nolosha aadamaha sida ay saamaynta weyn ugu yeelatay farsamada casriga ama teknolojiyadda oo inoo soo koobayay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha igu weheliya